magaalada kismaayo ayaa waxaa laga daafuray mashruuca daris wanaagga qaybtiisa badhaadhe wuxuuna ka shaqayn doonaa xuduudaha dowlad goboleedka jubbaland ay la leedahay dalalka deriska la ah jubbaland mashruuc ayaa wuxuu caawin doonaa kalluumaysatada degmada badhaadhe iyo xoolo dhaqatada ku nool dowlad goboleedka jubbaland ee u daaqsi taga xuduudaha daafurka mashruuc ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland agaasimiyaal ka tirsan jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland aadan axmed xaaji oo mashruuca daafurkiisa ka hadlay ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadiisa runtii mashruucan maanta daafurkiisa wuxuu ku soo aaday wakhtigii ku habboonaa mashruucan sida la sheegay waa mashruuc weyn waxa uuna ka shaqeynayaa dhammaan deegaanka xuduudda saddexda dal etoobiya soomaaliya iyo kenya waxaan is leeyahay annagu jubbaland waxay la leedahay xuduud xuduudda ugu dheer kenya iyo soomaaliya iyo ethoobiya oo iyadana mashruucan uu ka howlgeli doono korodhooga la yidhaahdo baled xaawo iyo suufka waxaan is leeyahay xuduudda intaa la eg cidda ugu baahi badan maanta in isdhexgal la sameeyo oo dadkeeda uu maxay ahayday si nabadgelyaha ku noo wada noolaado waxa weeye waa waxaan is leeyahay waa qolada maaragtay xuduudda degan wey xuduuddan annaga oo xooluhu naga degan yihiin oo nabadgelyo ah ayay horta ingiriis iyo talyaani baa kala saxiixday saasuu ku dhacay annaguna waxaan u naqaanaa xuduud beenaad saa ay tahay dadka naga inuu amni helo oo si nabadgelyo ah uu meel walba uu ku maro barnaamijka ugu wanaagsan ee nagala la shaqeyn lahaa wey annaga wasaaradda amniga haddaan nahay insha allahu tacaala mashruucan ahmiyad gaaraan siinaynaa waxaana rajeynaynaa inuu hirgalo oo sida ugu dhaqsaha badan uu ku shaqeeyo